بsم الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عlyh وعlى آlه وصaحبه وsلم اllهma وفqna min الqول والcmل لma تحibه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo tobnaad ee suurat اlqasas waxaynu weli ku jiraa qisadii nebi muuse calayhi salaam allah waxau ihi subxaanah waxaramnaa calayhi almaraadica min qabl faqaalat hal adulkm calaa ahli beyti yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun waxaa aayaadkii inoogu dembeeyey ilaahay kaga warramay tabaaraka wa tacaala iyadoo nebi muuse markii webigii niil ay ku tuurtay hooyadii dabadeed ay soo qaateen oy gacanta ku dhigeen aalu fircawn kadib muuse hooyadii aada iyo aad ay u werwertay u murugootay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeeda sabir uu ku xidhay walaashiina ay ku tidhi bal orodoo raad guroo soo eeg halkuu ku dambeeyey waxaa markaa aayaddii ugu dambeysay alla uu ku tilmaamay fabasurat bihi can junubin wahum laa yashcuruun meel fog ayay ka milicsatoy ka aragtay iyagoon iyagu dareemayn reer fircawn oo aanay waxa weeyaan iska dhaadin ama aanay ogeyn allah waxau ihi markaa waxaramnaa waxaanu u diidnay calayhi muuse almaraadica haweenkii naaska nuujinayey naaskoodii inuu qabsadaanu u diidnoo ka mancinay min qablu hore ay min qabli raddihi ilaa ummih intaan hooyadii dib loogu soo celin ka hor haweenaydii loo bandhigo iyo hooyadii loo keenaba naaskeeda inuu qabsado waa diiday waana xikmad ilaahay ugu talagalay oo sida yacni waxaa la doonaya cid walba marka uu diido dee aakhiritaanka hooyadii uun in loo celiyo fa qaalad markaa waxay tidhi walaashii ilan way arkaysaa oo waa ku dhoweyde hal adullukum ma idin tusiyaa calaa ahli beytin guri ehelkii ma idin tusiyaa dadkaa ama ehelkaasoo yakfuluunahu wiilkan yar kafaalo qaadanayo oo lakum idinka idiin kafaalo qaadanaya oo idiin daryeelaya walxaalna kafaalo qaadanaya hum iyagu lahu ilmaha yar naasixuuna ay nasteexu yihiin oo ay u khayr miirayaan oo dantiis iyo maslaxadiisa ay dhowrayaan alla waxau idhi faradadnaahu dabeed muuse waxaanu u soo celinay ilaa ummi hooyadii baanu dib ugu soo celinay kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheedii oy ugu indha qabowsato ilmaheedii oo u soo noqday oo walaa taxsana aanay u murugoonin walitaclamo iyo si ay u ogaato muuse hooyadii anna wacda allaahi in ballanqaadka ilaahay xaqun uu xaq yahay ilaa allah ballanqaadoo yidhi innaa raadduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursaliin markaasi ay u ogaato ballanqaadkii ilaahay uu u ballanqaaday inuu xaq yahay walaakina agharahum ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma oga oo arrintaa garan maayaan walammaa balaqa markuu muuse gaadhay ashuddahu ad adaygiisi yacnii wakhtigii uu waxa weeyaan tamartiisa iyo xooggiisa iyo jidhkiisa iyo caqligiisuba uu isgaadhay oo wastawaa uu dhammaystirmay aataynaahu waxaanu siinay muuse xukmaa xukum ayaanu siinay oo nebinimadii ilain waxyigaasuu dadka ku kala saarayaaye wa cilmaa iyo cilmi ayaanu siinay wa kadalik ay wa kamaa jazaynaahu sidaanu muuse u abaalmarineennu u hagaajinnay sidaas oo kale ayaa najzi aanu u abaalmarinaa almuxsiniin kuwa samafalayaasha ah alla waxau ihi wadakhala waa soo galay muuse almadiinata magaaladii fircawn ee ree masar madiinatu misra ayaa uu soo galay calaa xiini gaflah xilli yacni mooganaan xilligeed ayuu soo galay xilli dadku ay moogan yihiin oo min ahlihaa magaaladaa ehelkeeda ka ahaatay yacni khaflo iyo mooganaan xilli ehelkeedu ay moogan yihiin oo la kala hadh galay oo raadku go'ay ayuu magaaladii masar soo galay fa wajada markaa waxa uu ka helay fiihaa magaalada dhexdeedii waxa uu ka helay rajulayni laba nin labada oo yaqtatilaani dagaalamaya laba nin oo dagaalamaya ayaa magaalada dhexdeedii uu ka helay haadaa kani min shiicatihi qoladiisa ayaa uu ka mid yahay oo nin israa'iiliya oo reer banu israa'iilkii la daciifsaday ah ayaa kani uu ka mid yahay labada nin wa haadaa kan kalena min caduwi cadowgiisa ayuu ka mid yahay oo waa nin qibti ahoo aqbaati reer fircawn ka tirsan ee dadka dulmiyaya addoonsanayey fastakaahahu muuse waxa gurmad iyo gargaar weydiistay alladii kii min shiicatihi qoladiisa ka mid ahaa ee israa'iiliga ahaa cala aladii kii baanu ka gargaar weydiistay inuu uga gargaaru uga kaalmeeyo min caduwihi cadowgiisa ahaa ee qibdiga ahaa fawakaza waa uu feedhayhu kaa cadowga u ahaa muuse nebi muuse ayaa feedhay faqadaa calayhi ay qatalahu dabeed waa dilay macnaha wuu u dhammeeyo waa ka takhallusay oo feedhkiiba kama soo hadhin qaala waxau idhi markaa nebi muuse arrintaa dilka isagoo ka qoomamoonaya haadaa arrinkani oo dilkanihi min camali shaydaan shaydaanka shaqadiisa weeyi waayo innahu shaydaanku caduwun cadow weeyi cadowgaasoo mudilun wax hallaynaya kaasoo mubiinun ay bayinu lidlaal hallayntiisuna ay cad tahay oon shaki ku jirin qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda oo waxaan ku dulmiyey dilkaa naf aan lay amrin oon lay fasixin aan dilay efakfir lii allahayow dembigaa ii dhaaf fakafara dabeed ilaahay waa u dembi dhaafi lahu muuse waayo innahu ilaahay huwa alle alghafuuru allaha dembi dhaafista badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa ancamta ba'du waa sababiyo maaduna waa masteriyo ficilka ancamana incaam masderkiisa ka soo dhalaali marka bimaa ancamta ay biincaamika bisababi incaamika nicmayntaad ii nicmaysay sababteeda allahayow calaya aniga aad ii nicmaysay sababteeda falan akuuna ahaan maayo dahiiran kii ugu gargaaree garab ku siiya lilmujrimiina kuwa dembiilayaasha ama daalimiinta ah allahayow nicmada aadi siisay daalimiin ugu gargaari maayo oo ugu hiilin maayo fa asbaxa waa waa beriistay muuse fi lmadiina magaaladii uu ninka qibdiga ee reer fircoon ku dilay dhexdeedii ayaa waagu ugu beriyey khaa'ifan xaal uu yahay mid cabsoonaya oo yataraqabu sugaya oo filanaya ama eegaya dee bal waxa ku dhaca ay maa yanaaluhu min jihati alqatiil ninkaa la dilay bal waxaa xaggiisa kaga yimaada ama aargoosi ama dalab la dalbo oo la daydayo isagoo sugaya bal wixii ku dhaca fa ida aladii waaba kiyo istansarahu fa ida aladii waaba iyadoo kii istansarahu ka gargaarka dalbay muuse bilamsi shalay yastasrikhuhu haddana maanta uu qayshanayo qaala waxa uu ku yidhi markaa lahu ninkii muusa muuse waa ninkii hadda israa'iiliga ahaaye shalay uun u hiiliyey ayaa maantana iyadoo mid kale ay isku raran yihiin uu qayshaday markaa muuse waxa uu ku yidhi innaka adigu nin yahow waa kii israa'iiliga ahaa laqawiyun mid baadiyaysan baa tahay oo mubiinun ay bayinu lghiwaaya hallowgiisuna uu cadiyo oo caadaan u saarayn waayo maalinba maxaa nin uun kugu diray eed cid uun isku haysataan aanad iskana dhicin karay falammaa an araada markuu muuse damcay ee uu doonay an yabtisha inuu qabto biladii kii huwa isaguba caduwun cadowga ahaayee lahumaa labadoodaba colka u ahaa waa muuse iyo israa'iiligaba eh kii labadoodaba codka yacni cadowga u ahaayee qibdiga ahaa inuu qabto markuu muuse doonay ayaa qaala waxa uu yidhi kii hadda israa'iiligahaye muuse u qayshanaya baa yidhi yaa muusaa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta sidaad u dishay nafsan naf bilamsi shalay ma sidaad shalay naf u dishaad maanta anna inaad i dishay ii doonaysaa oo macnaha markuu muuse ku soo dhaqaaqay ayaa kan israa'iiligaa mooday maadaama muuse uu canaantu yidhi innaka laqawiyun mubiin malaha adaabuu maanta ku dilayaa buu is yidhi markaasuu ka hormaro uu yidhi ma sidaad shalay ninu dishaad maanta anna ii dilaysaa in turiidu ay maa turiidu ma doonaysid muusow ilaa an takuuna inaad ahaato mooye wax kale jabbaaran mid mutakabbiroo dadka muquuniyo oo khasba fil ardi arlada ku kibra dadkana siduu doono ka yeeloo muquuniya kaa inaad noqoto mooye wax kale ma doonaysid wamaa turiidu ma doonaysid muusow an takuuna inaad ahaato min almuslixiina kuwa wax hagaajiya inaad ka mid noqotona ma doonaysid wa jaa'a waxaa yimid rajulun nin ayaa yimid min aqsa almadiina magaalada halkii ugu fogeyd baa ninka yimid ninka oo yascaa degdegaya ay yusricu fi lmashi nin orod ama degdeg ku socda ayaa u yimid muuse qaala waxa uu ku yidhi yaa muusaa muusow ina almala'a madaxyaweyntii reer fircawn kuwoodii madaxda ahaa iyo muqarabiintiisii u dhowaa kooxdii reer fircawn yaatamiruuna waa kuu tashanayaan bika adiga ee yatashaawaruuna fii shaanik arrinkaagay ka tashanayaan oo aday kuu tashanayaan liyaqtuluuka si ay kuu dilaan muusow ee fakhruj isaga bax magaalada innii anigu laka adiga min annaasixiina kuwa kuu nasteexaynaya ee kuu khayr miiraya ee danta iyo maslaxadaada kuu sheegayaan ka mid ahaye fa kharaja dabeed waa baxay huwa muuse minhaa magaaladii waa ka baxay khaa'ifan xaaluu yahay mid cabsanaya yataraqabu oo sugaya ay yantadiru luxuuqa taalibin aw kawha allaahi lahu waxa uu sugayaa yacnii ama dee cid soo gaadho oo ka daba timaada ama gargaarka ilaahay inuu soo gaadho marka isagoo cabsanaya oo sugaya bal waxa ku dhaca in ilaahayba kuwan uga gargaaro iyo inay iyagiiba soo gaadhaan ayuu magaaladii ka baxay qaala waxau idhi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii iga badbaadi min alqowmi qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah reer fircoon iyo dulmigooda iyo dilkooda allow iga badbaadi walamaa tawajaha markuu u jeedsadee u jihaystay muuse tilqaa'a madyana magaaladii madyan xaggeeda markuu u jihaystay qaala waxau idhi muuse casaa rabbii rabbigay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo sawaa'a sabiili waddada dhexdhexaadkeeda inuu igu hanuuniyo oo waddo toobiye ah oo labada dhinac dhinacna aanan u dhaafine bartanka yacnii halka ku hagaagaysa magaalada ah taa inuu igu hanuuniyo ilaahay xaqiiqa ku yahay walammaa warada markuu ku soo arooray muuse maa'a madyana ree madyan biyahoodii macnaha ceelkay ka cabbayeen oo waradana waa bimacnaa balagahaa aw wasala ilayha yacnii ceelka ma geline waa markuu soo gaadhay markuu markaa muuse soo gaadhay ree madyan ceelkay ka cabbayeenee biyuhu ugu jireen wajada wuxuu ka helay muuse calayhi ay calaa haada almaa biyahaas iyo ceelkaa ay ka cabbayaan korkooda wuxuu ka helay muuse ummatan kooxoo min annaas dadkii ka mid ah ummaddaasoo yasquuna waraabsanaya ay mawaashiihim xoolahoodii waraabsanaya wa wajada waxa uu ka helay muuse min duunihim dadkaa xoolaha waraabsanaya sokodood wuxuu ka helay imra'atayni laba haween ah labadaa haweenka ahoo taduudaani celcelinaya xoolahooda ay taduudaani mawaashiihim cani ilmaa xoolahoodii darka biyaha u diidaya oo ka celinaya qaala waxau idhi maa khatbukumaa labadiinnan haweenkaa warkiinna iyo arrinkiinnu muxuu yihi qaalataa waxay yidhaahdeen laa nasqii annaku ma waraabinno xoolahayaga ay mawaashiina xoolahayaga ma waraabinno xataa yusdira arricaa'u xataa yusdira ilaa ay fuliyaan arricaa'u xoolo jirku ilaa ay fuliyaan kuwa xoolaha raacee jiraa ay mawaashiihim xoolahooda ay ka fuliyaan canilmaa biyaha ama ceelka ay ka fuliyaanoo ay ka dareeraan marka yusdira waa marka rubaaci asdara laga keeno arricaaw markaa waa faacilkii mafcuulkana waa loo soo qadarayaa oo waa markay xoolaha ka fuliyaan ceelka laakiin haddii hulaasi laga keeno yasdura oo sadara ah waa xataa yasdura aricaa'u ilaa xoolo jirku ay iyagu fulaan oo markaa dee waxa weeyaan waa laazim buu noqonaya ilaa iyagii markaa ka fulaan ceelkii ama waxa weeyaan biyihii waxay yidhaahdeen waa abuunaa aabbahayana shaykhun waa oday kabiirun weyn aabbahayana waa nin odayahoo aan awoodi karin inuu noo waraabiyo marka macnuhu waxa weeye dee ilaa raggani meesha ka dareeraan xoolaha yaga darka kuma sii dayno marka uu cidloobo unbaanu xoolaha yaga intaanu kusii dayna aanu waraabsanaa ilan rag annaku isma cidhiidhi karo oo waxa weeyaan lama geli karo dar eh fasaqaa dabeed waa u waraabiyey nebi muuse lahumaa labadii haweenka ahaa xoolahoodii waa u waraabiyey uma tawallaa dabeed wuxuu u jeestay muuse ila dilli hadhka xaggiisii buu u jeestay waxaa ka muuqata xilli kulayl ah dee inuu waraabiyo hawsha u qabtay fa qaala dabeed muuse waxa uu yidhi rabbi rabbigayow innii anigu limaa anzalta waxaad ii soo dejisa ilaya aniga oo min khayrin quud ama arsaaqad ama cunto ah faqiirun waan u baahanahay allahayow waxaad ii soo dejisa ama aad ii keento ee wanaag iyo khayr ah waan u baahanahay marka khayrka dee macaani badan baa lagu idlaaqaa marka halkan oo kale jalaaleynka iyo mufasiriinta kale qaarkood waxay ku fasireen cunto waayo dee baahi baa qabato socod iyo safar dheer ayaa u soo galay hawlna waa qabtay alla waxau ihi fajaa'atu dabeed muuse waxaa u timid ixdaahumaa labadii hablood midkood tamshii xaal ay soconayso cala istixyaa xishood korkii ay ku socoto yacni iyadoo xishmad iyo xishood ku dheehan ayay u timid qaalad markaa waxay tidhi inna abii aabbahay yadcuuka waa kuu yeedhayaa liyejziyaka si uu kuugu gudo ajra maa saqayta lanaa ajra maa shay mushqaayadii kaasoo saqayta aad noogu waraabisay lanaa annaka xoolihii maadu waa masteriye ficilkana master ka keen oo ajra maa saqayta lanaa ay ajra saqyika lanaa waraabintaad xoolaha noo waraabisay abaalkeedii si uu kuugu gudo ayaa aabbahayo uu ku yeedhayaabay ku tidhi falammaa jaa'ahu markii uu markaa odaygii aabbaha u ahaa hablaha uu u yimid muuse oo waqasa uu uga warramay calayhi odaygii alqasasa wararkii iyo qisadiisii uu uga sheekeeyey wixii isagiyo reer fircoon dhex maray qofkii uu ka dilay siday u doondoonayay inuu uga soo cararay qisadii markuu yacni uga qisooday qaala wuxuu odaygii ku yidhi laa takhaf ha cabsan muusow najawta waad ka nabad gashay min alqowmi qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahaydoo halkan dhulkan madiyan wax sulda iyo awood maamul fircoon iyo aalkiisa kuma laha waad nabad gashee waxa weeyaan aamin noqo oo waxba ha baqanin qaalad waxay tidhi markaa ixdaahumaa labadii hablood midkood baa waxay tidhi yaa abati aabbahayow istaajirhu shaqaalaysiin ninkan oo ajiir nin innaka ajiir inoo inoo adeega oo xoolaha inoo raaca ka yeel waayo inna khayra man axadka u khayrka badan ee ista'jarta aad shaqaalaysiisa ee waxa weeyaan ajiir aad ka yeelataa alqawiyu waa nin waa ninka xoogga badan leh alamiinu ee aaminka ah yacnii cid la shaqaalaysto dee waxa ugu roon bay tidhi qof xoog ammaano iyo awood isku helay qaala waxau idhi markaa odaygii innii anigu uriidu waxaan doonayaa an unkixaka muusow inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadaydan hablood midkood inaan kuu guuriyaan doonayaa haatayni ee labadan ah yacnii labadaydan hablood ee ku hor jooga midkood ka alla kaad yacnii ta adigu aada doorato inaan kuu guuriyaan doonayaa maxaanan kuugu guurinayaa oo muqaabilka iyo meherku u yahay calaa an ta'juranii inaad ii shaqayso hamaaniya xijajin sideed sannadood sideed sannadood inaad ciidan ii shaqeeya noqoto ayaan hablahaygaa midkood kuugu guurinayaa fa in atmamta haddaad dhammaystirta muuse wa cashraa toban oo tobanka taam yeesho fa min cindik adiga agtaaday ka ahaatay wamaa uriidu anigu dooni maayo an ashuqa inaan kugu dhibo calayka korkaaga tobanka inaad taam yeesho kugu dhibi maayo shaqo aanad qaban karayna ku saari maayo sideed baan kugula shuruutamayaa tobanka haddaad taam yeeshana aday kuu taallaa kuma khasbanid satajidunii waxaad iga heli doontaa buu odaygii yidhi muusow ama aada igu ogaan doontaa in shaa allaahu alla hadduu doono min alsaalixiina kuwa wanaagsan inaan ka mid ahay ayaad iga heli doontaa ama igu ogaan doontaa qaala waxa uu muuse ku yidhi daalika arrinkaa aad sheegtay oo siddeeddaas sannadood iyo guurkaas inaad hablahaaga midkoodna igu xidhood ii guuriso siddeeddaas sannadoodna aan kuu shaqeeyo arrinkaasi aad tilmaantay baynii wa baynaka aniga iyo adigu inoo dhexeeya ayama alajalayni labada muddo teedii anqadaytu gudana falaa cudwaana calaya wax colaad iyo eedihii korkayga ma ahaanin yacnii labada muddo siddeedda haddaan dhammaystiroon sidaa kaga tago iyo haddaan tobanka taam yeelaba labada muddo kaan gudeen dhammeeyaba midna eed kuma lihi oo haddaan siddeed ku joojiyana dee layguma eedayn kara maxaad u dhammayn weyday haddaan tobanka taam yeelana maad dhaafisid lay odhan maayo wallaahu allana calaa maa naquulu waxa aynu leenahay wakiilun waa mid loo tala saaranayo oo isagu markhaati ka oo ina arkaya oo ilaalinaya haadihi alaayaat waxaa ilaahay kaga warramayaa oo weli inoo socda qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo reer fircoon dhexdooda dhacday markaa muuse oo ilmo yar ah markay heleen ee ilaahay tabaaraka wa tacaala reer fircoon qalbigoodii raxmad ugu tuuray iyo jacayl ee ay dooneen inay korsadaan ayaa waxa dhacday naas inuu qabsadaba waa loo diiday oo waxaramnaa calayhi lmaraadica min qablu yacnii taxriimkani waa taxriimu mancin laa taxriimu sharcin sharci ahaanba loogu diiday ma aha oo dee haweenaydii u timaadaba naaskeeda inuu jaqaade waa u bannaanayd oo mubaax bay u ahayd laakiin waa xikmad ilaahay baa ku jirta oo haweenay kastoo loo keena naaskeeda inuu qabsado waa diiday iyagiina arrintaasi dee warwar badan ayay ku keento waxay doonayeen dee ilmahan yar inay korsadaan oo waa jacayl baa ilaahay qalbigoodii ku riday kii mulkigoodu uu ku dhammaanaya sababta u ahaa zawaalkooda iyo baaba-ooda ayaa haddana ilaahay xikmadiisa gacmahoodii lagu korinaya marka dee walaashii oo daba socotay hooyadii tidhi dabagaloo raad gur ayaa ku tidhi markay arkeen dhibaatada haysata hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wa hum lahu naasixuun reer idinka faalo qaata oo isagana nasteexu ah ma idin tusiyaa dee haabay yidhaahdeen maxaanu ku diidi iyaguna waxay la daalaa dhacayaanba tolow yuu naaskeeda aqbali dee markaa hooyadeed bay u yeedhay way u timid mar alla markii dee loo dhiibay dee naaskiibuu ku dhegay ilan waa hooyadii eh iyaguna ma oga inay tani hooyadii tahay iyo inay tani walaashii tahay toona laakiin waxa weeyaan dee waa xikmad ilaahaye naaskeedii buu qabsaday bes markaasay yidhahdeen khalaasa daba qaado weliba ujuuro iyo mushqaayadna ku qaado ilaahay xikmadiisa ilmaheediina waa loo soo celiyey weliba ujuuro iyo mushqaayadna waa ku heshay ilaahay markaa waxau yihi faradadnaahu ilaa ummihi kay taqara caynuhaa walaa taxzana walitaclam ana wacda allaahi xaq hooyadii baanu dib ugu soo celinay si ay ugu indhaqabowsato oonay u murugoon ballanqaadku ilaahay u qaadina inuu xaq ahaa si ay u ogaato indheheeda ugu aragto ila ilaahay baa hore ugu yacni ugu ilhaamiyey oo yidhi sanduuqaa iskaga tuur oo webigaa niil ku dhex tuur hana ka baqanin inuu biyaha ku qarqoomo walaa takhaafi walaa taxsani biyahana ha uga baqanaad ku tuurtay hana ka murugoon mar hadduu kaa tegay inuu dibkuugu soo noqon waaye innaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin annakaa dibna kuugu soo celin rusushana ka yeeli doona mid rususha ka mid ah marka ballanqaadku ilaahay hore ugu ballanqaaday inuu xaq yahay si ay u ogaato indheheeda ugu aragto walaakina akharahum laa yaclamuun ha yeeshee dadka agarkoodu dee taa garan maayaan oo ma oga may ogeyn tan daba socotaa inay walaashii tahay manay ogeyn tan naaskeedii u qabsaday inay hooyadiiba tahay manay ogeyn dee cidhibtiisa dambe waxa uu noqon doono muuse ilaahay waxau yihi markaa walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wa cilmaa wakadalika najzi lmuxsiniin muuse markii uu taabogalay ee ad adaygiisii uu gaadhay jidh ahaan iyo caqli ahaanba oo marxalatul ashud waa laysku khilaafsan yahee abubakr jaabir aljazaa'iri aysarka isagu wuxuu ku odhanayaa yacni walamaa balaga ashuddahu ay halaathiina sana min cumrih fantahaa shabaabuhu wa kamula caqluh waa markuu soddon jir u dhammaystirmay ee dhallinyarnimadiisii iyo awooddiisii jir ahaaneed iyo caqliba ay israacday ay taam noqotay marxaladdaa markuu gaadhay ee wasta waa uu dhammaystirmay ee uu ekaaday ee uu kaamil noqday dee aataynaahu xukman wa cilma markaas ayaa nebinimadii loogu nicmeeyey iyo diinta fahmkeedii iyo cilmigeedii ilaahay waxau yihi markaa wakadalika najzi lmuxsiniin waxaa loo leeyahay wakadalika najzi lmuxsiniina ixsaanka iyo wanaajinta muuse la wanaajiyee la daryeelay ee ilaahay uu ilaaliye u gargaaray muuse kuma gaar aha ee qof kastoo wanaag sameeya iyo ixsaan ilaahay waa u gargaaraya oo u abaal marinaya marka wakadalika najzi lmuxsiniina midda kale waxaa ku jirta dalaalat lishaara oo dee ixsaankiisa iyo wanaaggiisa ayaa ilaahay ku abaalmariyey oo yani ugu gargaaray oo yacni wuxuu ahaa dee addoon toosan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hagaajiyey wa dakhala almadiinata calaa xiini gaflati min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaan muuse goor la kala hadh galay ayuu magaaladii masaruu muddo mooganaa uu soo galay marka waxay ahayd calaa xiini gaflati min ahliha xilli magaalada ehelkeedii uu moogan yaho dee shanqadhii iyo raadkii uu go-ay oo la kala hadh galay jalaalaynku waxa uu odhanayaa jalaaludiin almaxalli calaa xiini gaflatin ay waqti alqayluula waa xilliga la qayluushado xilliga duhurkii inta dee shaqooyinkii iyo tacabkii laga soo hadhgalo dee qofku gurigiisa uu ku yaro nasanayo xilligaana waa goor dee cagtu ay go-antoon cidi isu socon marka xilligaa ehelkeedu uu moogan yahe la kala hadhgalay ayaa magaaladii intuu soo galay wuxuu la kulmay uun laba ninoo diriraya mid waa muuse ehelkiisii iyo nimankii reer banu israa'iil ee la dulmeeyey midna waa cadowgiisiiyo waa nimankii reer fircawn marka kii muuse qoladiisa ahaa ee israa'iiliga ahaa ayaa dee muuse u qayshaday markaasuu yidhi muusow waxa weeyaan iiga hiili cadowgan qibdiga ah oo iiga gargaar dabadeed muuse dee fawakasahu muusa faqadaa calayh waxaa la yidhi muuse dee nin xoog iyo awood ilaahay ku manaystay buu ahaayo mar keliyuu feedhoo kama soo hadhinba wegsigana waxaa la yidhaha addarbu bijamiici alkafi gacanta oo isku duuban inaad ku dhufato qofka waa feedhkii marka hal mar ayuu feedhay faqadaa calayhi ay faqatalahu waaba dilayba saasuu ku dhintay waxaa markaa ka muuqata inaanu muuse doonayn dilkiisa laakiin dee ninkan ka dhiciyo xanuuji unbuu islahaa laakiin dee qadar baa socdee feedhkiiba ninkii waa lagu sababo kama soo hadhin muuse waa ka murugoodi waxau yihi hada min camali shayaan dilkani waa shaqo shaydaan wax rabbi amray ma aha inahu caduwu mudilun mubiin waa cadow waxhalleeya oo hallayntiisuna ay caddahay baa uu yidhi muuse markaasuu ilaahay baryo uu yidhi rabbi inii dalamtu nafsii fakfir lii fagafara lah rabbigayow naftayda waan dulmiyey oo dilkaa anadii amrin een geystay waan ku dulmiyey ii dembi dhaaf ilaahay waa u dembi dhaafay waxaa la yidhi waxyaabaha ku xambaaray muuse inuu degdeg uu dee waxa weeyaan gacanta ugu qaado waxay ahayd ninkan israa'iiliga ah ninkan fircawniga ee reer fircown ee qibdiga ah waxa weeyaan xaabo iyo culays iyo waxaanu karayn buu ku rarayey ilan dadkani dad ay addoonsadaan oy daciifsadaan oy siday doonaan ka yeelaan bay ahaayeen dabeed waxau yidhi warkadaa markuu u qayshaday adaaban kugu raray buu yidhi iska dhaaf isagae markaasuu muuse fawakasahu muusa faqadaa caleyh dee markaasuu gebigiisiiba ka takhallusay jalaaludiin almaxalli baa jalaaleynka ku tilmaamaya qisadaas markaa muuse haddana waa kaa ka murugooday oo xanuuji oo ka dhici ninkan mooyaane dilkiisa dee muu doonayn waa ka murugooday ilaahay buu uga soo noqday ilaahayna waa ka dhaafay dilkani wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nebi muuse marka qiyaamaha la ysugu yimaado ee kurbada iyo kulaylka iyo dhibku dadka u taabto ee bani aadamkii iyo dadkii ay yidhaahdaan khalaa'iqdii ilaahay inoogu ergo tagoye iyaynu ergo u dirsanaa ilaahayna kala xukumee rusushiibay kolbe rasuul u tegayaanay odhanayaan waxa weeyaan ilaahay noogu erga takanna kala xukumee rasuul walba uu cudurdaaranayaa oo nebi maxamed mooyaane sala allahu calayhi wasalam isagunbaa ergadaa u kacay oo ilaahay ku karaameeyey haddaba muuse waxyaabuu ku cudurdaaranaya waxaa ka mida markay u yimaadaan innii qataltu nafsan lam uumar biqatliha nafsii nafsii wuxuu odhanayaa anigu horaan naf u dilay aan lay amrin inaan dilo naftaydaan maanta u baqaya culimmadu halkaa waxay ka soo qaataan bal muuse waxa uu ka calaacalayaa oo maalintaa ku cudurdaaranayaa weliba qiyaamaha qof gaala oo kaafira dilkuu dilay ayuu ka murugoonayaa uu leeyahay innii qataltu nafsan lam uumar biqatliha bal maxaad u malayn dadka maanta ku dhiiranaya ee ku maydhanaya dhiigga muslimiinta iyo muwaxidiinta masaajidada hortooda iyo meel walba meelna aan xurmadeeda xeerinayn ee haddana odhanaya waxa weeyaan intay soo fadhiistaan maanta intaasaanu dilay haddaba waa qof muwaxid oo masaajid ka soo baxay marka waxaad garanaysaa dilka dulmigii halka uu taagan yahay gaalna ha noqdee wax fudud inaanu ahay sidaa darteed mucaahadku isagoo gaal ah ninka mucaahadka ee ballanta muslimiinta kula jira haddii lagu ballan furoo la dilo naar baa lagu mudanaya jannana waa lagaga qadaya hadda isagoo gaala oo nebigu sal alla alay slam muxuu yidhi man qatala mucaahadan lam yarax raayixata aljanna gaal ballan lala lahaa qofka ballantii ku buriya ee dila jannada ma uriyo dee hadda goodigaasi hadduu gaal yahay tolow muslim maxaad u malayn muwaxid oo ilaahay qiraye marka waxaad gar- garanaysaa dad fara badan waxay jihaadka u yaqaanaan waa fasaad iyo fitno ee jihaad meelna kama soo galo waayo dee dad muslimiin oo macsuumiinah bal gaala haba joogtee ayay dhegta dhiigga u darayaan oo hadhiyo habeenba ay ku maydhanayaan dhiiggooda iyo dulmigooda nebi muuse ilaahay markuu u nicmeeyey u dembi dhaafay ile wuu dembaabee dembigii laga dhaafay qaala rabbi bimaa ancamta calaya falanakuuna dahiiran lilmujrimiin wuxuu yihi rabbigayow nicmadaad igu galladaysatay dib cid yacni waxa weeyaan dembiilaa ama mujrima ugu gargaari maayo oo garab ku siin maayo macnaha wuxuu ka qoomamoonayaa dee awoodda alla uu siiyey ee haddana dembigaa uu ku galay inaanu dib dembi dambe ugu gelayn nicmo alla uu siiyey ilaan xooggani waa nicmo ah oo qof dambe garab ku siin maayo dabeed ilaahay wuxuu inooga warramay fa asbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab faida aladii istansarahu bilamsi yastasrikhu qaala lahu muusa inaka lagawiyun mubiin waxaa waagii ugu baryey magaaladii isagoo cabsoonaya wadnaha farta ku haya sugaya bal hadda waxa ku dhaca jalaaludiin almaxalli waxa u odhanaya yantadiru maa yanaaluhu min jihati alqatiil isagoo sugaya oo eegaya bal waxa ka soo gaadha ciddii uu dilay ee uu dulmiyey ilaan aargoosi iyo dabagal iyo in la raadiye ayuu eegaya markaa haddana isla markiiba waxa si kadisa uu arkay kuu shalay u gargaaraya ee iisoo gurmo lahaa oo maantana u qayshanaya markaasuu muuse canaantay kii bani israa'iiligaha laftiisii oo uu ku yidhi innaka lagawiyun mubiin nin hallaysan oo halowgiisi weliba u cadi ahaa tahay shalay uun baan kuu gargaaraya oo ninaad is haysateen maantana maxaa kan kugu raree kuu keenay haddana muuse markuu doonay kii labadoodaba cadowga u ahaayee qibdiga inuu ka qabto ayaa kani wuxuu mooday kii uu u hiilinayey isaga inuu ku soo socdo markaasuu yidhi ma sidaad ninkii shalay u disha ad adna maanta ii dilaysaa markaasaa ilayn lamaba ogeyna waa la raadinaya ninkan shalay ciddii dishay dee qibdigii dhagihiisa ma ku soo dhacday arrinkii markiibuu cararay markaasuu fircoon iyo u taguu yidhi ninkii dilay waan kuu sheegayaa waa muuse ilan waa kan kani fashiliye dabadeed fircoon iyo qoomkiisii markiiba dee shir bay gunteen oo ay qabteen oo dee waxay yidhaahdeen deg deg ha loo soo dilo muuse ila isagaa dilay ninkii shalay laynaga dile dabadeed mu'minu aali fircawn ninkii mu'minka ahaa ee reer fircoon oo iimaankiisa qarinaya suuratu khaafir qisadiisa ilaahay kaga warramay khaafir aynu ugu tegi doono ninkii u ordayaa u yimid wqaala rajulu muminu min ali fircawna yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah waa ninka qisadiisa ilaahay halkaa kaga warramay ee alla uu yidhi nin mu'min ah oo reer fircoon ka mid oo iimaankiisa qarsanaya ayaa fircoon iyo aalkiisii wuxuu ku yidhi ma nin baa ku dilaysaan inuu yidhaha rabbiy allah marka mu'minu aali fircawn weeyaane ninkii oo cararayaa u yimid dabeed wuxuu yidhi muusow waa laguu tashanayaa oo dilkaagaa la doonayaaye magaalada iskaga bax nasleex baan ku ahay markiiba markaa muuse waa ka baxay isagoo baqanaya oo eegaya ama sugaya bal waxa ku dhaca in ilaahay gargaarkiisa uu soo gaadho iyo dee kuwan doondoonaya inay soo gaadhaan labadaba ka baqanaya oo isla tolow ma kuwanaa ku soo gaadhi mise ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ayaa gurmad iyo gargaar kaaga imanoo isagoo iyaga xaggooda ka baqanaya raxmadda rabbina rajaynaya ayuu baxay dabeed waxa u ihi rabbi najinii min alqowmi aalimiin wuu alla beryo ilaahu kuwa daalimiintaa iga badbaadi ba uu yidhi nebi muuse wuxuu u jihaystay dhulkii waxa weeyaan ardu madyan waa januubu shaam koonfurta shaam halkaa dhulkaas magaalada madyan ayuu xaggeeda u kacay madyan jumhuurtu waxay ku magacaabaa ku tilmaamaan in waxa weeyaan halkaa ninka uu ugu tegay ee qisadiisu inoo iman doonto inuu yahay nebi shucayb oo qaryadii ama magaaladii shucayb uu joogay madyan inay tahay madiinatu shucayb ayaa ay ku fasireen laakiin culimo fara badani waxay leeyihiin wax tilmaamayo o daliiloo si gaara u xusaya inuu shucayb ahaa ma jiro ee sida haalibkaa waa inuu ahaa nin wanaagsan oo reer madyan ah rajulun saalixun min aali madyan culimmaduna waxay shucayb ugu fasireen wax kale maahee dee shucayb baa reer madyan ahaayo madyan dee wuu ka dhashay degaankiisii baanay ahayd laakiin wax caddaynaya inayse soo gaadheen muuse iyo shucayb oo qisadan ninkan dhex maraysa iyo muuse inuu ninkani shucayb yahay wax caddaynaya oo ise soo gaadheen ma jiro ee maadaama uu reer madyan ahaa unbay ugu fasireen waa shucayb marka calaa kullin miduu ahaadaba wuxuu horta u ambabaxay uu u jihaystay madyan waxaanuu yidhi casaa rabbii an yahdiyanii sawaa'a asabiil ilaahay baa mudan oon ka rajaynayaa ama xaqiiqo ku ah inuu igu hanuuniyo waddada dhexdhexaadka ah ee ku hagaagta madyan markaa sawaa'a sabiil waa waddo toobiye oo ku toosan oo bidix iyo midigtoona aan uga baydhin sawaagu waa sidaa waddo toos oo ku hagaagsan ilaahay inuu igu hagaajiyaan rajaynaya markaa markuu ku soo yacni soo gaadhay ceelkii reer madyan ka cabbayeen ayuu dee la kulmay dadkii oo xoolihii waraabsanaya iyo laba haweeno oo dee meel cidhif ama koono dadkii uga baxay oo xoolahooda darka ka celinaya oo u diidaya markaasuu iyagii waraystuu yidhi maxaa idinku dhacay dee way u xaal warrameeno waxay yidhahdeen aabbahayana waa nin odayo weyn oo aan noo waraabin karayn annakuna dumar baanu naho dee raggaa ma dhexgeli karo dee dadku markay fulaane meeshu ay cidlo noqoto ayaanu xoolaha iyaga darka kusii daynaa waanu waraabsanaa dabeed waa u waraabiyey markii uu u waraabiyey ayaa goor kulul bay ahayde dee harhkii uu kacayo uu yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir socod dheer buu soo galay wuu baahnaa ilaahu wixii adii keentee khayra waan u baahanahay dee ilaahay khayrkii waa u keenay oo waxa weeyaan faja-adu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa markii ay hablihii noqdeen ayaa aabbahood waraystuu yidhi maanta horaa u timaadeene maxaa dhacay dee qisadii bay uga warrameen dee ninka iigu yeedha buu yidhi aan u abaalgude midkood baa markaa u timid tamshi cala istixyaa iyadoo weliba xishood yacni ku socota oo dee haweenay isqaadqaadaysa oo waxa weeyaan mutabarijada may ahayne xishood iyo xishmad ayaa ka muuqatay waana sida ay habboon tahay haweenka mu'minaadku inay u socdaan oo u tallaabsadaan marka iyadoo xishood ku dul socotay u timid say tidhi aabbahay baa kuu yeedhaya si uu kuu abaal mariyo dabeed waa u yimid qisadii buu uga warramay wuxuu ku yidhi markaa ninkii odayga ahaa ee saalixaha ee reer madyan laa takhaf najawta min alqowmi aldaalimiin muusow waxba ha cabsoonin daalimiintii waad ka nabad gashay waayo dhulkan madyan wax sulda iyo awood kuma leh labadii hablood midkood baa tidhi aabbow cid la shaqaalaysiisto waxa ugu wanaagsan qofka awood iyo ammaano isku darsaday oo qofku hadduu awoodun leeyihuna ammaano lahayn dee wax walba wuu dhici hadduu ammaano leeyihuuna awood lahayn dee xilkii loo igmaday kuma qumi karo lama iman karo marka awood uu ku fuliyo waxa loo igmaday iyo ammaano uu ku ilaaliyo qofku waa inuu isku darsado waana labada sifo ee qof kasta oo shaqo ama camal loo igmanaya ama qabanaya la doonayo inuu ku sifoobo awooduu camalka ku qaban kari lahaa iyo ammaanaduu ku ilaalin lahaa ee dadka aanu ku dulmiyeen ama xoolahoodiiyo waxooda aanu ku cuneen ee aanu ku dhaceen markaa waxau yidhi markuu ku qancay odaygii taladii inatiisa ayuu muuse ku soo jeedsaday wuxuu ihi muuse waxaan doonayaa labadaydan hablood midkood inaan kuu guuriyo aan kuuguna guuriyo dee siddeed sannadood inaad shaqaale i noqotood adhigaa i raacdo ambiyadu yacni wax waloo adag way soo mareen oo yacni nebi aan adhi raacayni ma jiro xataa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam yacni raaca alghanama markaa muuse inuu adhigaa raaco ayuu kula heshiiyey oo kula shuruutamay meherkii iyo wixii uu bixin lahaana dee khidmadaa iyo adeeggaa uu bixinayaa laga dhigay innaka shariicadeenna meherka dee gabadhaa leh oo iyada ayaa dee xaq ula cidday doonta markaa adhawaa siiso laakiin dee sharaa'icdii inaga horreysay meelo badan bay sharcigeenna kaga duwan yihiin oo halkan oo kale imika waxaa ka muuqata dee inatii wax la siiyo manficii ma jiree xoolaha uu jiraye uu raacayo unbaa muqaabilka nikaaxii inata laga dhigay marka dee wax shariicadooda wakhtigaa ku bannaanaa laakiin teennu waa ka duwan tahayo inata waxa lagu banaysanayo ama ay ninka ugu xalaaloobaysaa waa meher iyadu ay xaq u leedaho iyada gacanta laga gelinayo iyadu siday doontaa ugu tasarufto ama ciday doontaa adhawaasiiso markaa waxa uu ku yidhi sideedaa sano inaad shaqaale ii noqoto tamaaniya xijaj xijajna waa jamcu xija waana sanadka looga jeedaa waxaana laga soo qaatay buu ku odhanayaa abubakr jaabir aljazaa'iri nahrulkhayrka hoose wuxuu odhanayaa waa mushtaqatu min ismi alxaji liana alxaja yaqacu kula sana yacni lafdiga alxaj baa laga soo dhambasho laga keenay waayo xajku dee sanad walba uu dhacaa oo mawsimka xajku yacni waa wax sanawi oo sanadkiiba mar dhaca markaa sideed xaj waxaa looga jeedaa un sideed sannadood mawsimka xajkuna dee wuxuu ku beegan yahay sanad walba bisha ugu dambaysa oo dilxijo laydhaah marka amaaniya xijajin ay amaaniya siniin un weeyaan macnuhu toban haddaad dhammaystirtana aday kuu taallaa buu yidhi aniguse kugu dhibi maayo khiyaar baad u leedahay satajidunii in shaa allahu min asaalixiin weliba waxaad igu ogaan doontaa buu yidhi nin saalixa inaan ahay oo ku dhibi maayo muusena ballantii waa la galay iyo heshiiskii oo daalika beynii wa beynak wuxuu yidhi taasaa inoo dhaxaysa marka wixii laysku ogyahay ma xuma waxaa halkaa laga garanayaa dee qofka ajiirkee la adeegsaday iyo kan loo adeegayo dee caqdi iyo ballan iyo shuruud waa inay u dhaxayso hadhowna wixii laysku ogyahay dee la oofiye labada dhinacba oo aan laga bixin oo maa kaana awaluhu shardan kaana aakhiruhu salaama waxa bilowga hore wax caddaana laysku ogaadaa dee aakhirka dambaa lagu kala nabad galaa laakiin muhmal iyo walaalkay baa tuun haddii foodda laysaga soo galo dee hadhow walaalnimadaasi socon maysa madaxaa laysla gelaya marka wax wal oo shaqo ah diin iyo dunyaba waa in wax cad lagu heshiiyo oo labada dhinacba fulinteedana dee lagu xisaabiyo o lagu kontaroolo waxa uu ku yidhi markaa muuse ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calay labada muddo sideedda iyo tobanka tii aan gutaba dee wax eeda la ii raaci maayo oo haddaan sideedda gutoon intaa ku joojiyana dee xaq baan u leeyaho waxba la ii raaci maayo tobanka haddaan taam yeelana kaba sii wanaagsan wallaahu calaa maa naquulu wakiil ilaahay buu markhaati gashaday oo waxa uu yihi waxaynu leenahay anigiiyo adiguba ilaahay baa loo tala saarto maragyo markhaati ka ah marka dee wax ilaahay la marageliyeyna waa arrin culus oon fududayn qofka iimaan kalena waxa wax walba kaga filan wallaahu calaa maa naquulu wakiil shaqo haddaad haysa noocay tahayba dee ilaahay iska eeg intaanad aadamahaba iska eegin allah waxau yihi waxaramnaa waanu u diidnay calayhi muuse almaraadica haweenkii wax jaqsiinayee naaska nuujinayay min qablu hore ay min qabli raddihi ilaa ummih hooyadii intaan loo soo celin horteed dumarkii wax naaska nuujin jiray oo dhan waa u diidno naasnaba waa qabsan waayo waa diiday fa qaala dabeed waxay tidhi walaashii hal adullukum ma idin tusiyaa reer fircoon bay la hadlaysaaye calaa ahli beytin guri ehelkii ma idin tusiyaa ehelkaa iyo dadkaasoo yakfuluunahu ilmahan yar idin kafaalo qaata lakum idinka oo wahum iyagu lahu ilmaha yar naasixuuna u nasteexaynaya oo u khayr miiraya oo dantiisa daryeelaya oon dhibayn faradadnaahu dabeed alla waxau ihi waxaanuu soo celinay muuse ilaa ummih hooyadii baanu dib ugu soo celinay kay taqara si ay ugu qabowsato caynuhaa isheedu oo walaa taxsana aanay u murugoonin iyo walitaclama si ay u ogaato ummu muusa anna wacda allah in ballanqaadkuu hore ilaahay ugu galay ee soo celinta muuse ihi xaqun xaq ay toonay baaqan walaakina agharahum ha yeeshee dadka badidoodu laa yaclamuuna ma ogoo garan maayaan walammaa balaga markuu muuse gaadhay ashuddahu ad adaygiisii ee jidh ahaan iyo caqli ahaanba uu taabagalay oo wastawaa uu dhammaystirmay aataynaahu waxaanu siinay muuse xukmaa wuxuu dadka ku kala saaraya oo nebinimadii ah xukum waa nebinimadii baa looga jeedaaye ayaanu siinay wa cilmaa iyo cilmi oo fahamkii iyo fiqigii shariicada ah wa kadalik ay wa kamaa jazaynaahu sidaanu muuse u abaal marinnay oo kale ayuun baanu najsi u abaal marinnaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah wa dakhala wuu soo galay muuse almadiinata magaaladii masar calaa xiini khaflah xilli mooganaan yacnii mooganaan xilligeed buu soo galay oo min ahlihaa magaalada ehelkeeda ka ahaatay yacnii xilli ehelkii magaaladu ay moogan yihiin xilli duhuroo la kala hadh galay oo nin walba gurigiisii uu qayluushaday ayaa uu soo galay fa wajada markaa waxa uu ka helay fiihaa magaalada dhexdeedii waxa uu ka helay rajulayni laba nin labada oo yaqtatilaani dagaalamaya laba nin oo dagaalamaya ayaa magaalada dhexdeedii uu ka helay haadaakani min shiicatihi muuse qoladiisa weeyaanoo waa israa'iili waa nimankii la dulmiyaye la daciifsaday wa haadaa kan kale wax dulmiyayaana min caduwih waa muuse cadowgiisii oo waa aqbaatii nimankii reer fircawn fastakaaahu muuse waxa ka gargaar dalbay alladii kii min shiicatihi qoladiisa ahaa ee israa'iiliga ahaa ayaa yidhi iisoo gurmo cala aladii kii baanu uga gargaar dalbuu yidhi iiga hiili min caduwihi cadowgiisa ahaa ee qibdiga ahaa fawakazahu dabadeed cadowgii kii qibdiga ahaa wuu feedhay muusa nebi muuse waa feedhay oo faqadaa calayhi ay faqatalahu waa dilayba kowbaa buu kaga siiyo waa uga dhameeyey qaala waxau muuse yidhi haadaa arrinkani waa dilkana min camali shaytaan shaydaanka camalkiisii weeyi waayo innahu shaytaan caduwun col weeyi colkaasoo mudilun waxalleeya kaasoo mubiinun ay bayinu lidlaal hallayntiisuna ay caddahay oon shaki saarayn qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda ee fakfir lii ii dembi dhaaf fakafara dabeed waa u dhaafay rabbi lahu muuse waa u dembi dhaafay waayo innahu alle huwa alle alghafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa ancamta ay biincaamika calaya nicmayntaad ii nicmaysay sababteeda falan akuuna ahaan maayo dahiiran kii ugu hiiliya nicmada lilmujrimiina kuwa dembiilayaasha ama xumofalayaasha yacnii kuwa dembiilayaasha ah garab iyo gaashaan ugu noqon maayo fa asbaxa dabeed waxa uu waa beriistay muuse fi lmadiina magaaladii masar ee uu ku dilay qibdiga dhexdeeda wuxuu ku waa beriistay khaa'ifan xaaluu yahay mid cabsanaya yataraqabu oo sugaya maa yanaaluhu min jihati alqatiil bal waxa xaggooda kaga imanaya isagoo eegaya oo sugaya fa ida aladii waaba kii istansarahu ka gargaarka dalbay bilamsi shalay oo yastasrikhuhu haddana maanta u qayshanayo muuse uu isoo gaadhle qaala waxa uu ku yidhi lahu isaga muusa muuse innaka war adigu laqawiyun mid hallaysan baa tahay mubiinun yacnii hallowgiisuna uu cad yahay falamaa an araada markuu muuse doonay an yabtisha inuu qabto biladii kii huwa isagu caduwun cadowga u ahaa lahumaa labadoodaba qaala wuxuu yidhi kii israa'iiliga ahaayee muuse u gargaarayey ayaa mooday isaga inuu muuse ku socdo waxa uu yidhi yaa muusa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta sidaad u dishay nafsan naf bilamsi shalay isagii baaba sheegay cidiba ma ogeyn ma sidii shalay aad u dishay ninkii baad doonaysaa maantana inaad aniga ii disho in turiidu ay maa turiidu ma doonisid buu yidhi muusow ilaa an takuuna inaad ahaato mooyaane jabbaaran mid kibraaniyo mutakabira oo dadka muquuniya oo fil ardi arlada dhexdeeda ku kibra marka jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa ninkan yacni israa'iiliga ee muuse dee nasteexa u ahaa waxaan u mooday inuu isaga ku socdo waa canaanta hadalkan uu ku yidhi dartii maadaama uu ku yidhi innaka laqawiyun mubiin yacni wuxuu mooday inuu dee gacantana ku soo wado marka waxa u ihi in turiidu ay maa turiidu ma doonaysid ilaa an takuuna inaad ahaato mooyaane jabbaaran mid mutakabir oo iskibriya oo fil ardi arlada dhexdeeda ku kibro oo dadkana muquuniya oo siduu doonaba ka yeela wamaa turiidu mana doonaysid muuse wuu yidhi an takuuna inaad ahaato min almuslixiina kuwa wax hagaajiya inaad ka mid noqotana ma doonaysid wa jaa'a waxaa yimid rajulu nin ayaa yimid oo min aqsa almadiina magaalada cidhifkeedii u shisheeyey ayuu nin ka yimid yascaa isagoo weliba degdegaya waa mu'minu aali fircawn qaala waxau idhi yaa muusaa muusow ina almala'a kooxdii madaxyaweyntii reer fircawn ya'tamiruuna waa kuu tashanayaan bika adiga liyaqtuluuka si ay weliba kuu dilaan ee fakhruj ka bax magaalada innii anigu laka adiga waxaan kuu ahay min annaasixiina kuwa kuu nasteexaynaya kula talinayaanehe iskaga bax fa kharaja dabeed muuse waa baxay oo minhaa magaaladii waa ka baxay khaa'ifan xaal uu yahay mid cabsoonaya oo yataraqabu sugaya bal waxa ku dhacaya oo gargaarka allana rajaynaya iyagana dee baqa ka qaboo ka baqanaya oo isleh talow maxaa kaaga iman yataraqabu isagoo sugaya bal waxa ku dhaca qaala waxau yidhi markaa rabbi yaa rabbi rabbigayow waa muuse eh najinii iga badbaadi min alqowmi aldaalimiin kuwa daalimiinta ah allahyow iga badbaadi walamaa tawajaha tilqaa'a madyana qaala casaa rabbii an yahdiyanii sawaa'a asabiil walamaa tawajaha markuu u jeedsaday muuse u jihaystay tilqaa'a madyana ree madyan ama dhulkii madyan xaggeedii markuu u jihaystay qaala waxa uu yidhi muuse casaa rabbii rabbigay baa mudan oo xaqiiqo ku ah an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo sawaa'a asabiili waddada dhexdhexaadkeeda yacnii waddada toobiyahee ku toosan alla inuu igu hanuuniyo xaqiiqo ahoo aan rajaynayaa walammaa warada markii uu ku soo arooray macnaha uu soo gaadhay maa'a madyana madyan meeshii ama dhulkii ama magaaladii madyan ceelkeedii biyuhu uu ku jiray ama biyaheedii markuu soo gaadhay wajada waxa uu ka helay muuse calayhi yacnii ceelkaa biyaha ree madyan ay ka waraabsanayeen wuxuu ka helay korkiisa ummatan koox oo min annaasi dadkii ka mid ah koox dadkii ka mid ah ayaa uu halkaa ka helay kooxdaasoo yasquuna waraabsanaya dee xoolahoodii mafcuulkii baa ka xadfanaya mawaashiihim wa wajada waxa uu ka helay min duunihim iyaga sokadoodna imra'atayni laba haweenuu helay oo taduudaani celcelinaya xoolahoodii oo biyaha ka celinaya qaala waxau idhi maa khatbukumaa haweenyahow arrinkiinna waa maxay qaalataa waxay yidhaahdeen labadii hablood laa nasqii annaku xoolaha iyaga ma waraabsanno xataa yusdira ilaa ay fuliyaan alricaa'u kuwa xoolo jirka ihi mawaashihim can ilmaa xoolahooda ilaa ay ceelka ka fuliyaan oo ka ambabaxaan ou cidla noo noqdo wa abuunaa aabbahayana shaykhun waa oday kabiirun weyn fasaqaa dabeed waa u waraabiyey muuse lahumaa labadii hablood xoolihii waa u waraabiyey uma tawallaa dabeed wuxuu u jeestay ila dilli xaggii hadhka oo faqaala dabeed waxau idhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu limaa wixii anzalta aad ii soo dejisa ilaya aniga oo min khayrin cunto ah ama wanaag oo dhan haddaad caam yeesho faqiirun mid u baahan baan ahay dee waa taa loo imanayo ee waxa weeyaan reer iyo guur iyo adduunba uu isku helaayo iyo cuntaba fa jaa-athu markaa waxaa u timid muuse ixdaahumaa labadii hablood midkood tamshii xaal ay soconayso calastaxyaa xishood korkii ay ku soconayso qaalad waxay ku tidhi inna abii aabbahay baa yadcuuka kuu yeedhaya liyejziyaka si uu kuugu gudo ajra maa saqayta lanaa ay ajra saqyika lana waraabintaad noo waraabisay mushqaayadeedii si uu kuugu gudo ayuu kuugu yeedhayaa falammaa jaa'ahu odaygii markuu u yimid muuse oo waqasa uu uga warramay calayhi korkiisa alqasasa yacnii qisooyinkiiyo wixii soo maray markuu uga warramay qaala wuxuu odaygii ku yidhi laa takhaf muuse ha baqan najowta waad ka nabad gashay min alqowmi aldaalimiin kuwii daalimiinta ahaa waad ka soo badbaaday qaalad waxay tidhi ixdaahumaa labadii hablood midkood baa waxay ku tidhi yaa abati ista'jirhu yaa abati aabbahayow ista'jirhu ninkan inoo shaqaalaysi inna khayra man yacnii axadka ugu khayrka badan ee ista'jarta aad shaqaalaysiisaa alqawiyu waa ka awoodda badan ee wixii loo igmado awoodu leh al amiinu ee la aaminaye ammaanadana u leh ilaalinaya qaala waxa uu ku yidhi markaa odaygii muuse innii anigu uriidu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kuu guuriyo muusow ixdabnataya labadaydan hablood midkood haatayni ee labadan ah labadaydan hablood midkood inaan kuu guuriyaan doonayaa oo maxaan kuugu guurinayaa waxa sharadka ama aynu ku shuruutamanee mushqaayadda aan kaaga dhigayaa waa maxay een hablahayga kuu siinayaa calaa an ta'juranii inaad ii shaqayso shardigeed iyo sababteedaanan kuugu guurinaya calaa an ta'juranii inaad ii shaqayso ayaanan kuugu guurinayaa hamaaniya xijajin sannado sideed ah sideed sannadood inaad shaqaale ii ahaatay iyo ciidan ii shaqeeya fa in atmamta haddaad dhammaystirta haddaba cashraa toban fa min cindik adiga agtaaday ka ahaatay wamaa uriidu anigu dooni maayo an ashuqa inaan kugu dhibo calayka adiga korkaaga waxaanad karayn satajidunii waxaanad iga heli doontaa in shaa allaahu alla hadduu doono min alsaalixiina dadka wanaagsan inaan ka mid ahay ayaad igu ogaan doontaa waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa dee qofka shaqaalaha ah waxaanu karayn inaanad ku kalifin inta awooddiisa ah ujuuradiisana aad ku siiso qaala waxau idhi markaa muuse daalika arrinkaas arrinkaa aad soo sheegtay oo inaan muddadaa kuu shaqeeyo adna aad ii guurisa ihi beynii wa beynaka ani iyo adiga ayuu inoo dhexeeyaa waa ballan ayama alajalayni labada muddo toodiya qadaytu aan guto ama aan dhammaystana falaa cudwaana wax colaadiya eedihi calaya korkayga may ahaanin oo dee wax dembi ama waxa weeyaan colaada la ii raaci maayo labada kaan sameeyaba wallaahu allana calaa maa naquulu waxa aynu leenahay ee aynu ku ballannay wakiilun waa mid loo tala saartoo isagu marag iyo markhaati ka ah wallaahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين